walaalaha oo ka kooban laba wiil iyo gabar ayaa shalay galab ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka saaqo ka tirsan balambala gobolka gaarisa nooca qaraxan ayaan weli caddayn ciidamada ammaanka ayaa halkaasi gaaray waxayna sheegeen in baaritaan ay samaynayaan in qaraxaasi meesha la dhigay iyo inuu ka dhashay waxo hore oo looga tegay deegaanka cabdulqaadir cumar aadan waa mudanaha laga soo doorto degmadaasi waxaana u ka agdhowaa halka qaraxa uu ka dhacay wariyaha v o a maxamed faarax shire ayuu uga warramay sida wax u dhaceen waxaa shalay dhacday arrin aada iyo aada u xun ilmo yaryar oo saddex ah laba wiil iyo gabar walaashooda ayaa shalay ku geeriyoodeen meesha la dhaho madax libaax meel u jirto saaqa magaalada la dhaho laba kilomitr iyagoo maaragtay geeridoodii ay ku dhacday ku sababtay waxyaalahan qarxaan ayagoo ilmaha ku ciyaarayaan ayaa qarax yeeray haddii meeshii lagu ordana waxaa loo la arkay caruurtii oo maaragtay silsilaa maaragtay u kala go-een oo maarata meesha ku geeriyoodeen oo arrin aada iyo aada runtii noo noo khalkhalgeli waxaad sheegtay in adigu deegaanka aada joogtay oo laba kilomitr meesha qaraxa u ka dhacay aada u jirtay waxaan la soconnaa deegaankaasi in aysan xeera military ku oolin inta badanna deegaan ciidamada ay aada u marmaraan aysan ahayn maxay tahay qaraxani in uu meeshaasi ku qabsan karo carruurtaasi qoyskaasina hawahla keen karo waxaa yeelay waa sidaad sheegtay meesha golo military ma aha dhaqdhaqaaq iyo xarakaad military kama dhicin waa meel nabadgelya ka jirto dhowr sano oo hadda lasoo dhaaf dhowr toban oo sano oo hadda lasoo dhaafanayo ka badanna weli qaraxbaad sheegaysaa hataa xabadda aysan lama maqlin waa arrin aan garan waynay carruurtan mashay meel ku duqoobay oo ku gaboobay oo waxyaalihii hore oo meel ku aasnaab ay soo faqeen intay ciyaarayeen oo ku qarxay ma wax cusub oo maaragtay meelaha imaada ayuu yahay waa su-aalaha aan ka sugayn inay nooga jawaabaan xubnaha dowladda waana mid runtii jawaab culus aan ka weydinahayna dowladda waxaa yeelay aada iyo aad baan maaragtay uga murugoonay sida maaragtay ilmaha yaryarka ah walaalaha ay ku geeriyoodeen waa mid aada iyo aad noola xawsiisay waa mid aan dowladda dooni doona si buuxda ooga jawaabaan halkuu ka imaado arrimaha qaraxa keeneen qaraxan marka uu dhacayay haku ka dhacay majid buu dhex yaalay maxaafadda caruurtuu yaalay bal sawir noosii meeshii u yaalay warar kale ayuuna helinaaye may jid ma dhex yaalin jidka wuxuu u jiray takriiban boqol mitir ilaa laba boqol oo mitir iska daadiga meel waxaa weeyaan qofka jidka dhex taagan un laga yaabaa bidaan dheer inuu ku arko qofka meesha kala taagan ciddina ma ahayn oo gurigooda ma ahayn aribay la jireen carruurtan webigay geeyeen oo ariga biyuhu soo cabay ama uu soo cabi rabay inay inay tegeen iyo inay kasoo noqonayeen ma caddo hadda laakiin intii ay u dhexeeyeen reerkoodii oo reerkoodana uu udhexeeya wadada ayadaan kuu sheegayo iyo webigu u dhexeeyaa maarataye marka intaas inta u dhexaysay ayuu qaraxa ka dhacay wadada maaha xaafadoodana maaha waa meel maaragtay webigana aansan gaarsiisnayn xaafadoodana aan ahayn iyo wadadii wadadaa xaafada xaafadaa wadada iska saaran marka qaraxa meeshaas ayuu ku dhacay wararka lugta ah ee shacabku soo dhex marayo dadka deegaanka magaaladan iminka gaarisa iyo weliba nawaaxigeeda waxay sheegayaan in qaraxaas adi lagula maaganaa tuhun noocaasi ma jira maya xaggayga ma jiro waxadda cadaynoon haynana ma jiro kolleyba dee waa wararka n maarataye warar baaritaan iyo caddayn u baahan weeyaan runtii mana dhihi karaayo hadda saasuu wax u jiraa ma dhihi karaayo mana malaynayo inuu sidaas wax u jiro waa arrin iska nasiib darroo dhacday wuxuu ahaa ama wixii uu qaraxa ku sababay waa arrin aada iyo aada noo cajab gelisay ma dhicin waxyaala noocan oo kale sidaan horaan kuu sheegay ka hor hadda ma dhicin marka wararka noocaas oo kale waa warar weli aan maaragtay aan sugnayn oo dadku iska hadlaan markay howlahan oo kala dhacaan aniga khaas ahaan maaragtay wax cadayna ama khaas oo oo fikrad ahaan aan u fikirayo on u malaynaya inay arrin saas aniga liila beegsan karaayo ma arki hadda iyada ah amni darrida gobolkani ayay qayb ka mid tahay iyo dhacdooyinka dhacaya ee ka dhacaya guud ahaan garissa county maxaad ku mathali lahayd dhacdadan dhacday ama is oran lahayd xiriir xaggee ayay la leedahay dhacdadani ma dhanka waxaad tuhumaysaa dowladda inay tahay oo bamkan ama miinadan waxay doontaba ha ahaatee dowladda ayaa meelahaasi ay kaga dhacday ama dhigtay ama kooxaha kale ee dawladdu ku sheegto inay argagixisan yihiin oo dhibaatooyin ka geysanayaan gudaha dalkani kenya ayaa tuhunsantihiin ka mas-uuliyiin ahaan idinku arrintan waa arrin baaritaan hadda lagu jiro arrin maaragtay aan sidaas usii bahalkeen karaayo oo wax oo sheegi karaayo ma laakiin waxaan ku dhihi karayaa horta waa arrin cajib gelisay runtii ma dawladay xaggeedu ka imaaday oo waxaan saad sheegtay ma ma wax kala dawlada lahayn oo meelaha looga tego ahaa ma maaragtay wax xubnahan kale sheegaysa ka imaado ahaa wuxuu ahaaba waa arrin aad iyo aad runtii tusayso xeer heerka uu dhan yahay amni darrida iyo khatarta ay ku sugan yihiin nolosha dadweynaha anaga iyo caruurta anada caruurta ayada ee shala runtii ninkii kor istaagay aniga aan kamid ahay oo markii arrintaa ay dhacday daqiiqada ka yar oo la joogay waa runtii mid maaragtay qalbiga annaga weli aansan ka bixin dareen aad iyo aada u culusna gelisay waxaana leeyahay waa nasiib darro amni darridan ayay kamid tahay taasu shaki kuma jiro sheeyaashan qarxaan waxaan arki jirnay maaha wax aagga anagan joogi jiray maaha waa sheeyaal nagu cusub weeyaan waa sheeyaal aan aaminsanahay inay kamid yihiin arrimaha in laga hortago xagga amniga ah oo dawladda ay tallaabo culus ku qaado inay badbaadiso dadweynaha dawladdu ka saaran yahay xilka in ay sugto amniga dadweynaha
cabdulqaadir cumar aadan ayuu kaasi ahaa oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo isagoo jooga magaalada gaarisa u warramayay waryaha v o a maxamed faarax shire